barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oodin kaga imaanaysa magaalada washington idinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com
waa duhur sabtiya soddonka bisha sebtembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka maantana waxaa idinla socotinaya anigu waa maxamed cabdi iyo caashe ibraahim xaashucuud
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno kaalintay dhallinyaradu gaar ahaan dhallinyarada magaalada gaalkacyo kaga jiraan dadaalada dhinaca nabadda iyo isdhexgalka bulshada ee gobolka mudug annaga ka dhallinyaro ahaan waxaan samaynaa dadaallo annu dhallinyaradu mataqaanaa ee kaga qayb qaadanayaan oo annaga iskaa wax u qabsa ah dadaallo nabadeed oo mataqaanaa aan sugu keenino dhallinyaradood gedi runtii dhallinyarada horta dadaalka ay wadaan dhinac kastaba ahaatee wuxuu leeyahay lixaad aad u weyn buu leeyahay dhallinyaraduna kacdoon baa ku jira dagaal kasta oo dhaca annaga ayaa wax nugu gaaraan haddana waxa weeye dee odayaashu noogama garaabaan meesha go'aanka lagu qaadanayana iyaga noo taga sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan dhallinyarada idhaahdo wadahadallada nabadda doorka muuqda oo aan hadda ilaa xad firfircoon ay ku jirto idinka inaad dhankiina ka muuqataan
waxaanu kaloo idin haynaa dhinacii heesaha
marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka dowladda turkiga ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jartay saldhigeeda militari ee ugu weyn ee uu turkiga dalka dibaddiisa ku yeesho oo ay ka dhisatay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka turkiga lusa akar oo xafladdii furitaanka ka qayb galay ayaa si wada jira saldhigan xariga uga jaray munaasabadda xariga ama xarig jarka ayaa lagu qabtay gudaha saldhiga oo ku yaala degaanka jasiira waxaana munaasabadaasi sidoo kale goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka iyo diblomaasiyiin saldhigan oo ku fadhiya dhul baaxadiisu uu dhan yahay afar kilomitir oo isku wareega ayaa qaada saddex dhismo oo ay ciidamadu degan yihiin iyo xarumo tababar in ka badan laba boqol oo askarta turkiga ah ayaa xeradaasi ku tababari doona halkii marba askar ka badan kun iyo shan boqol oo askari tababarka uu turkigu u sameynayo ciidamada soomaaliya ayaa qayb ka ah dadaal caalami ah oo lagu xoojinayo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed si loo gaarsiiyo heer ay kala wareegi karaan ay kula wareegi karaan ammaanka marka amisom ay ka baxdo dalka
elena duke oo asiihayaha xogeyaha arrimaha gudaha ee maraykanka ayaa jimcihii shalay u duushay jasiiradda puerto rico oo ay burburisay duufaanta meria miss duke ayaa dadka deegaanka u hubisay in dowladda federaalka ahi ay garowsan tahay dhibaatada bini-aadannimo ee jasiiraddaasi ay la kulmayso duke oo halkaasi ku tagtay socdaal aan horey loo shaacin ayaa saacado yar uun kadib gaadhay halkaas kadib markii duqa magaalada magaalada san juan ee jasiiradda puerto rico ay si jeesjeesa uga hadashay hadallo ay xogayaha arrimaha guduhu ka sheegtay aqalka cad hadalladaasay ku sheegtay in dadaalada ka socda jasiiradda puerto rico ay yihiin kuwa aada u qurux badan waraysi aada loo baahiyey oo uu qaaday telefishinka c n n ayaa meeyarka magaalada san juan ee jasiiradda puerto rico carmen yulin cruz ay si cadhal uga jawaabtay iyadoo leh inayna meesha oolin sheeko qurux badan ee ay taalo dad dhimanay ay yaalaan dad dhimanaya iyo sheeko nolol iyo geeri u dhaxaysa duhur wanaagsan markale dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington sideed warkayaba ku maqlayseen dowladda turkiga ayaa maanta si rasmi ah xadhigga uga jartay saldhig military oo noqonaya kii ugu weyn ee turkiga dibadiisu dalkaasi ku yeelanayo kaasoo ay ka dhisatay magaalada muqdisho haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira waa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xasan kaafi salaan iyo soo dhoweyn kadib bal faahfaahinta warkaasi haddaan siisid
waad mahadsan tahay saldhig military oo ay leedahay dowladda turkiga ayaa maanta xaliga laga jaray magaalada muqdisho saldhigan oo ku yaala agagaarka dugsiga tababarka xarane gaar ahaan wadada jaziira ayaa waxaa furitaankiisa ka hadlay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre iyo taliyaha ciidamada militariga turkiga saldhigan ayaa saldheero waxaa lagu wadaa inay ka howlgalaan laba boqol oo askari oo turki ah markiiba tababarsiindooda ilaa kun iyo shan boqol oo askari oo soomaali ah dadaalkan ayaa looga doodan yahay sidii loo kobcin lahaa tayada ciidamada militariga soomaaliya si mustaqbalka dhow ciidamada amisom guud ahaan ugala wareegaan ammaanka waxaana saldhigani uu noqonayaa kii ugu weynaa ee dowladda turkiga oo ay ka samaystaan geeska africa gaar ahaan soomaaliya
waan gartay waxaa jira dalal kale oo iyaguna wada dadaalada tababarka ciidamada soomaaliya iyaga waxaad lahayn inay saldhig samaysanayaan in kale
weli iyaga inay saldhig samaysanayaan iyo in kale wax wala lagama hayo laakiin ilaa hadda saldhig dowladda turkigu ay samaysatay ayaa ugu soo horeeya kaana muddo ayuu soo jiitamayay oo in muddo ayaa dadaalkiisa lasoo waday iyo qabanqaabadiisa ugu dambeyn maanta ayay noqotay in xarigga laga jaro oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo taliyaha ciidanka militariga turkigaba ay si wada jira xaliga uga jaraan iyadoo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan labada goobo ee dowladda munaasabadan xaliga looga jarayo saldhigan turkiga oo ay ka samaysteen agagaanka dugsiga tababarka xalana ee magaalada muqdisho waan gartay sida sida muuqata madaxda dowladdu way la dhacsan yihiin oo waad sheegtay inay ka qayb galeen ilaa heer ra-iisul wasaaraha soomaaliya hase yeeshee dadweynaha caadiga ahay siday u arkaan arrintan
wallaahi dadka magaalada muqdisho saldheero waa markii ugu horeysay oo ay maqlaan saldhig inuu turkiga ka fulanayo tallaabadana magaalada muqdisho saldhiga uu turkiga ka fulanayo tallaabada ku aadan qaybaha kala duwan ee bulshadu si weyn ayay usoo dhaweynayaan waayo dadku waxa ay niyadda ku hayaan in arrintani ay qeyb ka tahay sidii ciidamada soomaaliya oo in muddo ay hadacsanaani ka muuqatay loo ay u tayoobi lahaayeen islamarkaana haddii tababar si joogtaa loo siiyo sida iminkaba la ballan qaaday ay u noqon lahaayeen ciidamo awood leh islamarkaana gacanta ku dhiga guud ahaan ammaanka dalka soomaaliya islamarkaana kala wareega ciidamada amisom oo lagu wado in muddo ay soo joogeen haddana lagu tala jiro in soomaalida ama ciidanka militariga soomaaliya ama guud ahaan ciidanka qalabka sidaba ay kala wareegaan ciidamada amisom gacan ku-haynta amniga guud ahaan dalka soomaaliya iyo koonfurta maga koonfurta soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho
waan gartay aad buu mahadsan yahay kaasi waxaa wariyaha v o e da magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan khoyste oo khadka telefoonka ee muqdisho si toosa ugu jiray faahfaahinta warkaasna haddii la idhahdo idaacadaha iga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa halkaad kala socotaana waa v o a washington
duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kusoo diyaariyey waryaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijkeenna waxaannu kaga hadli doonnaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhallinyarada ku nool waxa ay wadaan kulamo isdhexgal ah oo lagu qabanayo waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo inkastoo dadaallo nabadeed ay ka socdaan oo ay wadaan mas-uuliyiin iyo odayaal ka tirsan galmudug iyo puntland haddana ma jiraan wax doora oo ay ku leeyihiin dhallinyarada dhalinyarada gobolka kulamada ka dhacaya magaalada gaalkacyo waa dooda qodobka barnaamijkeenan toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijka hadduu eebaydma waxaa igala qaybgeli doonaa gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug ee maamulka puntland jacfar yuusuf cabdalla gudoomiyaha dhalinyarada galmudug ee gobolka mudug caydiid maxamed cali xasan sidoo kale barnaamijka waxaa igala qaybgeli doonaa hadduu eebbe idmo aamine cabdisalaan oo ku magac dheer qaranjoog maxamed kiijire waa nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada gaalkacyo waxa uu kulan isdhexgal ah dhowaan magaalada gaalkacyo ugu qabtay tiro dhalinyaro ah oo ku kala nool waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda v o eda aad baa umahadsantihiin aan ku hormaro gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug ee puntland jacfar yuusuf cabdallah gudoomiye magaalada gaalkacyo toddobaadkii ugu dambeeyey waxaa ka socday wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya duqeyda dhaqanka labada dhinac islamarkaana ay garwadeen ka ahaayeen madaxda maamulada wadahadalladaasi ma jiraan door dhallinyaradu ay ku lahaayeen sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladaha colaadeed ee soo laalaabta ka dhallinyaro ahaan dhalinyarada gobolka mudug waxaa ognahay ayaantan inay socdeen dadaallo nabadeed oo lagu xalinayo magaalada gaalkacyo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka dhammaan ay isugu yimaadeen ay kaga yimaadeen gobollada kale intiisa kale dadaalada socday dhallinyaradu wax qayb ah ama wax lug ah lagama siin dadaalada socday nabadeynta waxaa ogtihiin dhallinyarada markii colaada dhacdo waxaa la adeegsadaa oo hubka laisugu dhibaa waa dhallinyaro wax mataqaanaa meeshaas dhiigooda uu ku daataa oo ku baaba'a waa dhallinyaro laakiin dadaalo nabadood door dhalinyarada lagama siin laakiin annaga ka dhalinyaro ahaan waxaan samaynay dadaallo anu dhallinyaradu mataqaanaa kaga qayb qaadanayaan oo annaga iskaa wax u qabsa ah dadaallo nabadeed oo mataqaanaa aan suu keenin dhallinyaradood gedi waxaa ogtihiin madaxweynayaasha waxay isu keeneen odayaasha dhaqanka halkaas ayay nabadda ka raadiyeen laakiin nabadda waxay ku jirtay waa dhallinyaro sababtoo ah dadka waxaa ugu badan barsentajka ugu badan soomaaliya markii la eego waa dhallinyaro cududda ugu weyn waa dhallinyaro marka annagu ka dhallinyaro ahaan waxaan samaynay madal aanu ugu magac darnay shaahay sheeko oo fikirkiisa u lahaa maxamed kiijire oo hadda barnaamijka marti ku ah madashaas waxaan ku infaadgaraynay dhallinyarada galmudug ee gaalkacyo gudoomiyaheeda iyo dhallinyarada qeybaheeda kala duwan sidoo kale dhallinyarada gobolka mudug ee mataqaana waqooyi gaalkacyo dadaaladaas waxaan u muujinnay in dhallinyarada mataqaanaa iskood nabadda ay u raadin karaan iskoodna isku dhexgeli karaan iyagoo haayad iyo dowlad iyo mataqaanaa beel caalam aysan isu keenin si mataqaanaa xor ah oo xalaal ah inay iyaga isugu yimaadaan aayahooda iyo mustaqbalkooda ay ka tashadaan marka alxamdulilah madashaasaan isugu nimid si qurux badan bayna ku dhacday aad baa mahadsantaha jacfar gudoomiyaha dhalinyarada gobolka mudug ee galmudug caydiid maxamed cali xasan isla su-aashii aan weydiiyey gudoomiyaha dhalinyarada ma jiraan wax dadaaladan nabadeed ee ka socda gobolka ay ku leeyihiin dhalinyarada hadday noqon lahayd inay afkaartooda dhibtaan ka qaybgalka iyo in talada wax laga siiya bismillahi raxmaan raxiim asalamu aleykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuhu ugu horreyn ilaahay mahad iskale marka labaadna dee rifiyaa wa-aada qaabka ay fursadda noo siisay waxaan sidoo kale salaamayaa dhallinyarada asxaabta oo meesha fadhisa oo aan kow iyo labo aan ka oran karin intaa kabacdi waxaan rabaa inaan aan xuso dowrka dhallinyaradu ay ku leedahay brograamkan biiska socda gobol ka socda brograamka biis ka socda gobol ka socda iyo laba qaybood waaye qaybna waa qayb nooska ah oo dad representatives ku leh wakiilla ku leh qaybna oo ka qaybgalahaya nabadaynta qaybna oo dad southka ah oo ka qaybgalahaya barnaamijka nabadaynta waxaan loogu talagala lixdan shan qof iyo lixdan shan qof inay brograamka isugu yimaadaan boqol iyo soddon qof isku aragto boqol iyo soddonkaas qof doorka annagu aan ku lahayn dhankeena southka ama koonfurta annagu dowladda miiskaan u garaacnaa waxaan dhehnaa aawey rightska aan ku lahayn ama xuquuqda aan ku lahayn aawey ilaahi subxana wa taala idankiisa number fiican aan ka helnay marmarka qaar waxaad dareemaysaa odayaashu markay gaargaar u sharhayaan inaan miiska u garaacaynay oo aan lahayn annagu dee dhallinyaro haddaan nahay waa isku tagnay labada dhanna waa israbnaa idinka mustaqbalkiina wuu soo dhammaaday annaga wey dadka mustaqbalka beri iskale waxaa nooga ciyaaranana keenna annagaa dhehaynay marka dowr fiican aan ku lahayn marka shirki la iskugu imaanahayana dee afkaarteenna waa soo jeedinaynay marka gaargaar la isugu baxana afkaarta qof kasta meesha uu ka tirsanaa buu ku soo daranahayay taasi waxaan isleeyahay doorkeenna dhankeenna wuu muuqdaa waxaa suurtagala walaalaheen dhankooda inuusan muuqan dhallinyarada dhankooda ayagana waxaan isleeyahay insha allah waxay u baahan tahay dadaal inay sameeyaan loogana baahan yahay dhanka maamulkooda inay dhallinyarada garasho ay siiyaan oo dhallinyarada la muujiyo inay yihiin cuduudda keliya dhaqaaqi karta waxaa xusid mudan inaan barnaamij loo sheexya sheekaan isugu nimid labada dhan oo saaxiibkii fikirka iska laha kii jare dhalinyaro fara badanoo labada dhan isku yimid waqooyigan ku qabana marka koowaad marka labaad insha allah waxaan rajeynaa inaan koonfurta ku qabanno oo dhalinyaro aad u fara badan kasoo qayb gasho dad badan oo martiya kasoo qayb gala sida aamin oo kale garowa nooga timid akhyaarta kaloo meesha fadhisan iyaguna barnaamijka fududay iyagana u mahad celinahay aad baa mahadsan tahay dooda qaybta ku salaysan ee ka qaybgalka dhalinyarada ee dadaalada nas- nabadeed ee ka socda magaalada gaalkacyo iyo ka maqnaanshaha dhalinyarada ay ee gobolka mudug gaar ahaan dhinaca maamulka puntland sababaha ay uga maqan yihiin guddoomiyaha dhalinyarada ayaan dib ka su'aali doonaa markan ee aamina runtii wakhtigii dowladdu burburtay kabacdi baan dhashay laakiin waxaan aad u jeclaystay inaan eh, horumarka ka socda mudug inaan ka qayb qaato Eh, waxaan igu dhalisay inaan imaado oo safarka intaa leego weli wadadu burbursanta aan u soo halkan u imid baa waxay ahayd inaan ka qayb qaato eh, barnaamijka markii la yidhi labada dhinac eh, galmudug iyo puntland hal doorkoodii ayaa isku imanaya oo xitaa aysan jirin cid oday ah oo dhexdhexaadinaysay oo labada eh, eh, dhalinyaro isu keenaysa aysan jirin iyagu iskood isu eh, magaranaysa isugu yimaadeen iyagu iskood isu dhexmarayeen runtii dareen aad xitaa gooran gaariga soo fulay maan ogeyn runtii En waxaa aad qiiro ii gelisay sida dhallinyarada sababta oo waxa wax kasta loo adeegsada waa dhallinyaradii marka dhallinyaradu waxay qaateen inay ka boodaan oo fikirka ay qaataan sidee ku midownaa sababta waxa laysu adeegsanaya waa dhallinyaro waxa xabadda loo dhiibaya waa dhallinyaro waxa magaranaysaa wax kasta wa- wa- waa dhallinyaro dhallinyaradii marka waxay iska fogeysay inay eh, wax walba aan loo adeegsan karin ee ay iyagu magaranaysaa ay isxilqaamaan oo yacni door kastana ay ka qaadan karaan runtii dhallinyarada galmudug waan waan eh, aad baan uga hambalyanaya sida ay ula xisaabtamayaan miis kastana ay u garaacayaan en, inay eh, ka qayb qaataan eh, nolosha eh, en, yacni wadahadallada socda En, puntland dhallinyarada ana waxaan ka rajaynayaa in iyagana la tixgelin doono iyaguna ay miiska garaaci doonaan en, lana eh, xisaabtami doono en, odayaasha Ee, maxamed kijire maxay ahayd wixii kugu dhaliyey barnaamijka shaha iyo sheeko inaad dhalinyaro isugu yeertid adoo nin dhalinyaro ah gobolka jooga marxaladii xaaladda gobolkana ka warqaba kala xirnaanta iyo dhibaatada dhalinyarada dhex taalana og ee, inaad dhalinyarada ee, isu keentid maxay ahayd dareenkii kugu dhaliyey
bismi illaahi raxmaan raxiim marka koowaad ilaah baa mahadle meeshaan isugu kenkeenay v o edana aad baan ugu mahad celinayaa fursadda ayna siisay maantay een, inay nala soo xidhiidho oo dhallinyaradii dhiirigeliso Een, barnaamijkan waxaa igu dhaliyey een, cabdiwaaxid oo anugu waxaan ahaa horta qurbaha baan tegey qurbaha intii aan joogay waxaan soo arkay Een, dhallinyarada ku nool galmudug dhankeeda gaalkacyo iyo kuwan ku nool dhanka iyaga waqooyi ee puntland markii qurbaha la tago een, isku guri baa kiraysanaysaan reer gaalkacyood baa wada sheeganaysaan isku jaamacada aadaysaan qabiil ma- kuma wada joogtaan gaalkacya baa idinka dhexaysa magaaladaa idinka dhexaysa kubadda isku tiim baa noqonaysaan oo reer garowe oo aan reer puntland isla ahayn baa ninka galmudug dhankeeda gaalkacyo ka jooga reer gaalkacyo ahaan iskula jirnaa markaan gaalkacyo ku soo noqonay nin walba dhufayskiisa buu ku noqonayaa waa dareen gaara marka maxaa kalifay waddan shisheeye markaa tagnan inaan walaalnahay markaan gurigaya iyagii ku soo noqonana aan cadow isku nahay taasaa horta igu dhalisay iyo siyaabo badan oo aan arkay Een, dhallinyaradu uma baahnayn inay hayad isku keento umana baahnayn inay odayaal isku keenaan waxay u baahnayd in ayaga ay isla xidhiidhaan keliya guddoomiye jacfar baan fikirka ula yimid guddoomiye ka waran guddoomiyaha xagga ma isla hadashaan mise sidaana isku aqoon bin isku aqoon waa isnaqaana waa isku fiicannahay wuxuu yidhi waa isku nimaanaa laakiin waa markii xaalad dowladeed iyo siyaasadeeda jidho waxaa yidhi siyaasadii dowladda adinku annagu aan adeegsan aan caydiid wacno la xidhiirno caydiid baan la xidhiirnay wuu naga aqbalay inaan marti qaadno oo noo yimaado qaybta saddexaad barnaamijkana aan xagga ku qabanno marka hore guddoomiyaha waxaa yidhi bal barnaamijkii annagaan isku tijaabin intaana dad la hortegin inuu gadmayin kale qaybtiisa koowaad annagaa qabsannay aad baa loo soo dhoweeyey qaybta labaadna waa iyaga martida ku ahaayeen cafwan marti nagama ahayna waa annaga iskugu nimid insha allah qaybta saddexaad waxaan rajaynaynaa inaan koonfurta ku qabanno weliba habeen ciidamo gaara nama waardiyeeyaan siyaasiyiintu markay isku yimaadaan een, meelaha ay ku shirayaan ciidamahaba isweer ka qabta annaga hoteelkaan nimid serviskiisa ma xirmin qaybta hoolkayga annagaa ku jirnay ku sheekaysanaynay isweedaarsanaynay barnaamijku saddex qodob buu ku saabsan yahay een, wacyigelinta qabiilka een, haddii alla kuu ron yahay isdhexgalka dhallinyarada iyo hibada iyo hal abuurka in dhallinyaradu gaalkacay meel walba ay joogaan wixii hibale ay barnaamijka la soo xidhiiraan ay ku soo bandhigaan kii dhoweed hadeer yar reer gaalkacyooda wuxuu kusoo dhigay halabuuruu lahaa alaabuu sameeyey oo noocyo kala duwan alaabahan farshaxanka iyo hoteeladii lagu qurxiyo koobabkan ubaxyadii la geliyo iyo ubaxyo noocaas alaabtuu meesha keenay dhan waa laga gata jacfar dadaalada waxaad ii sheegtay inaynan wax dowra ku lahayn dhallinyarada gaar ahaan dhinaca reer puntland maxay tahay sababta
sababta waxaa weeyaan annagoo xagga dowladda xiriir waa la sameynay oo in dadaalada iyo mataqaanaa dhallinyarada markii nabadeedta ay jidho in laga qayb geliyo laakiin cidna dhaqnooma siin waxaan ka xumahay in colaadda markii jir dhallinyarada la abaabulo in dhalinyara la hiikiciyo in mataqana dhalinyarada hubka la isugu dhibo mataqana halkaa ay ku baaba'aan markay nabadeynta ay jidhana mataqana dowladdu aysan wax jalaqa dhagta isu siin ay tixgeliyaan odayaasha dhaqanka iyo mataqana namadoonnada arrinkaas waa ku dhaliilayaa ilaa madaxweyne ilaa iyo mataqana dowladda qaybaheeda kale waan ku dhaliilaya sababtoo ah dhalinyaradu dadka ugu badan waxa weeyaan bulshada waa dhalinyaro weeyaan dadka xoogga iyo maskaxda iyo waxa la isku adeegsanaya waa iyaga weeyaan marka arrintaa iyadaa ah annagu waxa wey miiska waa u garaacnay laakiin cidna lagama hoos qaadin marka annaga inaan isku nimaanno shaksi annaga naga mid dhalinyarada ka mid ah ee fikirka keenay ficilkeedana waa waa waa wuu hirgeliyey marka waxaan ammaanayaa oo aan sharfayaa saaxiibka ciidid oo dhegayga ah mataqaanaa galmudug ajiibku ajiibay barnaamijka unala gartay in mataqaanaa isdhexgal dhallinyaro waxaa xusid mudan habeen inay mataqaanaa barnaamijka gaalkacyo oo xaaladeeda laiska ogyahay in xilli habeena dhallinyaro isku timid oo aan ka soo kaxayna koonfurta oo ilaa iyo waqooyiga magaalada bartamaheeda ah in hallinoo staafa iyo hallinoo mataqaanaa dowladda aysan ku jirin annagoo xor oo xalaala inaan isku nimid barnaamijkan aan qabsannay aad baa mahadsantahay jacfar caydiid maxamed gudoomiye shirkan waad ka soo qayb gasheen muddada dhowrka cishaa ka socda magaalada gaalkacyo markii aad ka soo qayb gasheen ka dhallinyar ahaan galmudug markaad u jeedi weyseen dhiggiinnii dhallinyarada reer puntland ma isweydiiseen dowladdu iyo madaxda maamuladu in laga soo qaybgeliya inay tahay muhiim maadaama kaalin adinka dhiggiinni ah ay meesha ka maqan tahay bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan u mahad celinahayaa asxaabta iga horreysa hadashay xaqiiqdii waa waxaan tabna wey gacantiina mudugoo maqan bay ahaayeen dhallinyarada gobolka mudug ee puntland oo maqan waxaan ka filaynaa ilaahay idinkii subxana watacaala inuu brograamku hagaago waxaaso dhan waxaa igala muhiimsan barnaamijka nabadda ee socda waxaa xusid mudan dhallinyarada gobolka mudug waxay noqdeen xaabada dabka lagu shiday noqdeen dagaal kasta oo dhaca annaka ayaa wax nugu gaaraan weerar kasta oo dhaca annaka wax nugu gaaraan haddana waxa weeye dee odayaashu noogama garaabaan meesha go-aanka lagu qaadanayana iyaga noo taga annagu inta badan ma tagno sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan dhallinyarada idhaahdo wadahadallada nabadda doorka muuqda oo aan hadda ilaa xad firfircoon ay ku jirto idinka inaad dhankiina ka muuqataan midda labaad oo xigta waxa weeye brograamkan isdhexgalku wuu soconaya ilaa idinkiis waxaan ka rajaynaynaa oo aan filaynaa in brograam sports nuugu xigo hadduu alla idno oo waqti hameena weliba la qabanayo maalinta cad lama rabo in la qabto maxaa maalinta cad qofka baqdinta way iska yarta laakiin habeenkii inta badan qofka wuxuu leeyahay arma lagu soo gurguurta iyadoo gurguurisadaas ay jirtaan rabo inaan dhaafno hadduu alla idin intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan dhallinyaro xuso oo barnaamijkaas dhexgala wada oo ciidamadii la isku dhafay dadka ugu horreeya haddii ugeeya dhallinyaro ahaayeen jororyaashii iyo sallidii ay ku seexan lahayen dhallinyaraa geysay kuraasta ay ku fadhiisan lahayen dhallinyaraa geysay kuwaasna waxaan rabaa inaan idhahdo ku mahadsantahin shaqada aad haysaan ilaahayna subxana wataala waxaan ka baryayaa dhiiggeennu isku dhammaaday ilaahay subxana wataala inuu na kala meeleeyo maalin kasta waxaa leeyahay saddex birood shirka soconahayaa u n k lacagtii dhammaystay lacagtii joojiyey aan ku darano mar kale waqti uma baahna lix saac baa nugu filan annaga inaan nabad ku helno oo si nadiifa loo wada hadlo oo la isku tanaasulo oo la yidhahdo waxaanan kaaga baahana maanta waxaan iiga kacay saakiin waxaan is aragnay niman dhalinyar niman waxaan ganacsataan is aragnay waxay ka hadlayeen brograam qabyaaladii ka hadlayeen waxaan idhi markaa baabuurka waqooyiga ka soo gadanaysaan ma weydiisaan qofka ka soo gadanaysaan qabiilkiisa ama ma ku nacdaan waxay dhaheen maya ganacsigaan dhex mara annagana walaaltinaan dhex maraysaa qabiilkiinan is weydiinin waanan kala baqayn maalin kasta isku tegayn habeen kastana isku imaanayna qorshaha aniga igu taagan oo aan rabay inaan fikir ku soo bandhigo ah shaax iyo sheeko marka koonfurta lagu qabanayo waxaa weeye in bal dhallinyaradeenna reer koonfurka annagaa bilaabayna gaalkacyo koonfurteeda annaga ka bilaabayna waxaan rabnaa inaan walaalahan intaan soo raacno oo aan waqooyiga nimaanno shaqo dhallinyarada walaalahan ay qabanayaan aan la qabanno oo aan qarash xataa ku bixinno tusaale ahaan hadday waddooyinka rinjiyeynayaan oo kale inaan la rinjiyeyno shaqada la qabanno annagoo daalan aan xaafadeena ku noqonno biri ka maalin waxaan rabnaa ayaga intaan wadno inaan shaqo aan leenahay ay nala qabtaan hadduu alla idno taasina waxay ka mid tahay guulaha aan niyadda ku hayna ka mid tahay wayna noo hirgeli doontaa qaranjoog dhallinyarada isdhexgalka marka ay samaynayaan waxa muhiimka ah inay sameeyaan ay tahay inay isku dhexgeli karaan oo hadda gaalkacya ka maqan maxay tahay cabdiwaaxid waad mahadsan tahay v o a na waa mahadsantihiin runtii dhallinyarada horta dadaalka ay wadaan dhinac kastaba ahaatee wuxuu leeyahay lixaad aad u weyn buu leeyahay dhallinyaraduna kacdoon baa ku jira kacdoonkaas aniga laftirkeygu ka mid ahay runtii dhallinyarada waxaan leeyahay horta horey ha loo socdo albaab kastana ha la garaaco aniguna hadda dhallinyaradan ku jira aniguna albaabadaasaan la garaacaya dowladda waxay iga baahdan aniga laftirkayguna waan la garaacayaa tillaabada olredy way qaadeen tillaabo hadda kadib ay qaadi doonaan anigu ma arko sababtoo a toddoba saaca hoynimay ahayd shaaxi sheeka markaannu galmudug joognay oo aannu inta kaxayna aannu galmudug joogno oo aannu isku marxabeyninay runtii tallaabo hadda bilow ama aha way bilaabantahay lakiin hore ha loo wadaan dhihi lahaa dardaaranka dhallinyarada gobolka mudug labadiinnu aad si gaara ugu jeedin lahaydeen hadday noqon lahayd in dadaaladan hadda socda aad ka qayb qaadataan iyo in dhallinyaradu isdhexgal rasmiya samayso iyadoo aan cidna isu keenayn dhallinyarada gobolka mudug markii ugu horreysa saddex galaan ma ahan hadda ka hor laba kun iyo shan iyo tobankii hay-ad la dhaay mashruuc tiis la yidhahdo iyagana hogaaminaya saddex boqol oo dhallinyaro ah iyo saddex oo ka socota galmudug iyo saddex boqol oo dhallinyaro ah oo ka socota waqooyiga baanu qabsan hadda ka hor dadkii wax ka qabtay qaarkood hadda waa naga hooseeyan allah u naxariisto gabagabadii markaan barnaamijkaa marina gaalkacay xabad baa ka bilaabatay xabaddii bilaabataa weli socota waxaana sabab u ahayd hay-adaha iyo gacmaha shisheeye isu kaay keenaya sabab u ahayd laakiin tan way ka barkaysanta annagaa iskaya u nimid isuu nimid annagaa iskaya isku xilqaannay annagaa iskaya isku dhexgalnay runtii way ka barakaysan tahay barnaamijyada hore aan soo mataqaanaa aanu aanu qabanno isdhexgalka ahaa annagu waxaan nahay gaalkacyo gaalkacyo dadkeedu waa walaal hal doon bay noo saaran yihiin doontaasaa naga dhexaysaa dhammaanteen waxaan dhallinyarada leeyahay horumarkaa laga shaqeeyo dalka dibdhiskiisa horaa laga shaqeeyo dhallinyaradu waa awoodda keliya waxa weeyaan ilaahay awooddeeda nagama qarin
wakhtiga iska yar waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maadaama gunaanadka ay tahay dhallinyarada meesha fadhisa inaan u mahad celiyo oo aan kow iyo laba iyo saddex aan odhanay magacyadooda intaa kabacdi waxaan rabaa inaan hadduu alla idinno aan idhaahdo gunaanadka dhallinyarada waxyaa ugu baaqaya wax ka mid a dhallinyarada waxaan u noqoto nabadda lafdhabar u noqoto waan ugu baaqayaa ayna muujiyaan tabarta iyo awoodda ilaahay u siiyey inay hadduu alla idinno ay kor u qaadaan tamartooda ay muujiyaan intaa kabacdi waxaan leeyahay yaan uga harin nabadda odayaasha keliya aan uga harin ama siyaasiyiinta siyaasiyiinta waa ogaa doontaa midna garowga u socdaa midna cadaada u socdaa dadka ay barnaamijka nabadda u mudanaya waa annaga annagana laka raba inaan go-aan ka gaarno annagana laka rabaa inaan muujinno inaan dalka annagu leenahay intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaacid macalin isaaqa ayaa barnaamijka idinkaga soo jeedinayay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sidaa iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiise leh haddii eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yaha wariyaheena gaalkacay cabdiwaaxid macalin saaqan la socodsiinayey barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa v o washington gebagabadii barnaamijka duurnimaanu kusii dhownahay aan idinkaga tagno heestan munah ee uu qaada fanaanka guuleed zimba
muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dhashii nabi yuusufe markaan ku hela nastoogu karaystanita qade niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo laha waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaahoo niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo waxa dumar facaya nabadiinaanidhe waxa noloshaydaaho waxa ifacaashaquu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka facaashaquu hanuuro hanaaxu sidii dhallaanka